Dr. Cabdulaahi Cabdirashiid Xasan, oo ka mid ah aqoon-yahanada bartay cilmiga xoolaha ee ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka digay saameynta ka dhalata jarista dhirta. Dr. Cabdulaahi Cabdirashiid ayaa sheegay in jarista dhirta ay ka dhalan karto dhibaatooyin ay ka mid yihiin nabaad-guurka deegaanka, daaqa xoolaha oo yaraada, abaaro iyo fatahaado ku soo noqnoqda dalka. Dr. Cabdulaahi Cabdirashiid, oo la hadlay warbaahinta, ayaa yidhi marka laga hadlayo xaalufinta dhirta waxa ay nambarka koowaad uga jirtaa isbedelkii cimilada iyo abaarihii wadanka ku habsaday iyo soo dedejintooday nambarka koowaad uga jirtaa sababtoo ah dalaga haddii la jaro waxaa dhacaya soil erosion ama nabaad guurka carrada dhirtan meesha taagan waxay celinaysaa halkeeda ku haysaa carrada dul saaran marka haddii iyadii la jaro waxay imanaysa inuu bacaadka guuro carrada guurto dhulkiina nabaad guur oo saa ugu dhaco xaalufin xoogani ay kaga timaado sidoo kale waxaan ka warhaynaa dhirta haddii la jaro roobka waa yaraadaa scientifically marka loo hadlayo roobka wuxuu ku badan yahay meelaha dhirta dhaadheer ay ku taalo iyo buuraha ayuu ku badan yahay inta badan oo ku sameeya daruurta soo jiidasho marka haddii dhirtii la gooyo oo la jaro waxaa yaraan doonto xaddiga roobka da-aaya inkastoo wax kastay gacanta alle ku jiraan haddana waa u sabab abaaraha wadanka ka dhaca oo dhan labo waxaa ayadana dhacayso si practicala loo arkay haddii dhirta xaalufin lagu bilaabo in la waayo xayawaankii ku hoos noolaa ee deegaanka bilicda u sameyn lahaa anaga hadda soomaali ahaan waxaan la-nahay waxaan la-nahay xayawaanka la yiraahdo maroodiga waxaan la-nahay libaaxa waxaan la-nahay maaragtay xataa waraabihi ugu dambeeyay hadda waa la-yahay oo sii suulayaa waxyaabahaasoo dhan waxaa sababa gari iyo warkiisana iska wadaaba waa maroray guureen kenya iyo etoobiya oo dariskeena u xaroodeen marka waxa sababayna waxay tahay iyaga dhirtoodii ayaa conserved ah oo lama taabanin laakiin innaga tayna waa baabaynay hadda waxaan u maleysaa in yar bulshada inuu wacyiga gaarayo oo meelaha qaar dhuxusha ay ka tahay contraband oo aan la arki karaynin haddii dhuxul lagugu arko ay dembi tahay marka waan rajeynaa waddanka intiisa kale in arrinkaas wada qaataan